Kulankan doodo oo lagu hadlayo horumarinta adeegyada caafimaadka iyo hanoqobka kalsoonida bukaanka ee ka go'day magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya iyo waliba ujeedkii hay sida loo hoojin lahaa xiriirka ku dhexeeya xarumo caafimaad iyo bukaanada waliba kulanka ku qayb galay mas'uuliyiin ku dareerta hay'adaha ayda xirfadlayaal caafimaad howlwadeenada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ururada bilaanta iyo marti sharaf sharduwan aan koreen agaasimaha hay'ada Dictoraysa Ismaxaan Axmed iyo waliba sharaxaad ku biiday muhiimada iyo ujeedka lagu leeyahay kulanka iyo ku qaybgalayaalka kala dardaarantay in si gaar ah ilaaliyaan bukaanada kuyow xarumo caafimaadka dalka sababta aan u aas-aasnayna ida hope foundation waxaa weeyaan in aan baahi tirno bulshadayna dhinaca caafimaadka haddayna qalaheed dhiirigelin wacyigelin iyo trainingna inaan bixino taas ayaa keentay baahida kale oo keentana waxaa weeyaan sidaan u heli lahaynay caafimaad free ah ooan ugu baahi tiri lahaynay bulshadayna danta yar inay heli karaan waxaan la shaqaynaa taqwa clinic center oo noo fulisay oo naga caawisay dhinaca caafimaadka ah in ayna siiyaan qamiis walbo free of charge inaan ugu tagno takhtarkii oo la kulanno oo la macaamilno taas ayaa marka aad iyo aad noogu fududaysay waxaan rajaynaynaa takhtarro kale isbitaallo kalena in ay helaan fursad ay nagula shaqeeyaan markay imaado in aan baahi tirno bukaankeenna iyo bulshadaynay dhinaca caafimaadka marka ay naqato dhanka kale waxaana ku mid a dhakhaatiirtii hubnoogi sharduwan ayaa ku qayb galay kulanka iyo waliba dhansho ka dheeradana sida markaasi oon ka adeega doonaan bulshadasee loo soo celinaa kalsoonida bukaanada iyo wada shaqaynta waxaa loo baahan horta bukaan fiican aa loo baahan yahay ana dhakhtar ahaan taa ka hadlayo ana hata bukaan fiican rabaa adi dhakhtar fiican rabta anana bukaan fiican rabnaa barnaamijkan laga hadlayo horta aad uu muhiim u yahay bulshadeennana waxyaabaha ay aad uga liidato waxaawaay wacyigelinta waxyaabo badan oo loo baahan yahay bulshada in laga dhiso isbitaallo badan magaaladu way ku yaalaan dhakhaatiir badan maalin walba sanad walba dhakhaatiira soo baxda marka meelaha aan ka jiifno waa in wacyigelin la sameeyo taqwa iyo waa soo dhaweynayaa aida hob foundation oona u arko inay runtii hadday abuuri karaan wacyigelin guud isbitaalaadkana kuwaalitogooda la kormeero oo laga qabto shaqo la yaqaano markaas waxaa soo bixi doona bulsho ku kalsoon hay-adahooda caafimaadka ama caafimaadkeenna isbitaalaadkeenna caafimaadka iyo ummad ayagu aaminsan inaysan dibad u baahnayn gudaha u baahan yihin in lagu wada hadalo horumarinta adeegyada caafimaadka weliba kaalin weyn inka jartay badbaadinta bulshada soomaaliyeed